qaar ka mid ah dadka etoobiyaanka ee ku dhaqan magaalada garowe ayaa walaac ka muujiyey hadal dhowaan ka soo baxay duqa degmada sida uu v o a u sheegay axmed caato oo ka soo jeeda oromada in badanna ku dhaqnaa magaalada garowe hadalka maalintii dhoweeda uu ka hadlayay duqa magaalada haddaan nahay dacaf shacabka ku nool etoobiyaanka oo dowladda puntland gaar ahaan magaalada garowe aada baa aan cabsi baa geliseen dadka aan sharciga haysan iyo kuwa sharciga haysan marka dowladda waxaan ka codsanaynaa inaan dadkaasa sifa sharci loo maro dadku waa isku wada jiraan waa saddex nooc waaye dalku qaar waa dadka degan dhowr sano tobannaan sano muddo tobannaan sana qaxootinimo ku degan ama aan sharci ku degan waaye qaarna waa dad hadda soo galay oo yaacayo oo baalishlaha iyo gabdhaha waxaad ku arkaysaa magaalada daasadaha wata kuwaas waaye annagu waa dad muslim ah oromo ah oo soomaalida la dhaqanah la diinah oo ganacsada ah aan bixiya canshuurta iyo oo sifo sharciga ku degan waaye dadkan hadda magaalada soo galay ayaa dee dowladdu ma kala saaraysa ile annaga kala garanaynaa oo sameyn nagu yeeshay annagu sifa sharci aan ku degannahay waxaan dowladda ku codsanaynaa inaad dadka loo kala saaro oo dadka ganacsi meesha ku haysta iyo kuwa hadda soo galayo la kala saaro axmed iyo saaxiibadii ayaa walaacooda waxa uu yimid kadib markii duqa degmada garowe cabdiqaadir maxamed geedi uu maalintii ciidda sheegay in dib loo celinayo dadka aan ku joogin sifo sharci ahi magaalada
in badan waxaan runtii ku dadaalay inaan runtii dadkaas la soo dhoweeyo laakiin hadda wakhtigeedii bay gaadhay waxaan dadkaan aan u sheegno inta goorgoor tahay dadka aan sharciga ku haysan caasubadda oo jooga oo etoobiyaanka ah inaan isaga baxaan magaalada waxaan mar labaad mar saddex cod dheer ugu sheegayaa luqadda iyagaa fahmi doona inay magaaladaatan saga baxaan maadaama ayaan ku haysan wax ogolaansha oo sharciyada qofkii aan ka bixin wuxuu ogaan doonaa isagii oo xirxiran in magaalada laga saari doono qaar ka mid ahi dadka ku dhaqan magaalada garowe oo v o a la hadlay ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in la kala saaro dadka ka yimid etoobiya ay ku dhaqan deegaanada puntland sida uu tilmaamay cabdinuur cali xaashi dadka marka waxa weeye in la kala saaro oo dowladdu marka hore dadka in fursadda intaa lagala siiya khalad bay ahayd laakiin haddii hadda waxa weye hadda ay garatay dowladdu in maaragtay dee shacabka u adeegto culayskan hadda jira wax ka qabato dadka in laba loo kala qaado weeye dadka shaqaysta oo deegaanka ahaa oo joogay iyo dadka maaragtay meesha yimid oo maaragtay dee tuugsiga iyo u yimid iyo waxyaalaha kaleo dhaqanka aan wanaagsanayn dadka qofkii shaqaysanaya oo dalka wax soo gelinaya dee soomaalida xagga waa ka shaqaysataa qofkii maaragtay dee sharci manaa musaafuro meel u socdo asagu dee maxa weye aan shuqulba hawsha kulahayn asna dee kuma jiro laakiin dadka kale oo maaragtay iska habqankaayo naftii ummadda magaala u keenay oo ummaddu ka shaqaysan weyday khaasatan garowe iyo meesha leeda boosaaso ha ugu darnaatee waxa weeye waa in wax laga qabto dowladdu waxa si gooli wax uga qabato anagu etoobiya daris baa nahay hadda dhibaata nama dhex taal wax dhibaato keenaya inaan la samayn dadkaan dee lagu xadgudbeen si sharaf leh hoolmaa qof kasta ikhtiyaarkiisa intii lasii idhaahdo muddadaas ku bax guriga hooyadaa ku aad muddooyinkii u dambeysay ayaa waxaa muuqanaysay in dadka ka soo jeeda qowmiyadaha etoobiya oo isugu jira rag dumar iyo caruur ay aada ugu soo badanayeen caasimadda garowe kuwaasoo isugu jira kuwa shaqaysta iyo kuwa tuugsada waddooyinka nuux muuse birjeeb v o a garowe